aan ku bilowna dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland ayaa iska kaashanaya barnaamij dhaqaalo lagu siinayo muddo lix bilood ah lix iyo labaatan kun oo qoysasa oo beerale iyo xoolo dhaqato ah kuwaasi oo ayaxa uu ku habsaday bariga soomaaliya uu baabi'iyey dalagii ay barteen iyo dhulkii xoolo dhaqatadaasi ay ku sugnaayeen wasiirka shaqada shaqaalaha iyo sidoo kale dhalinyarada iyo ciyaaraha ee puntland jaamac faarax muuse ayaa haddaba uga waramay barnaamijkan iyo faa'iidada uu leeyahay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada waxa ay ka helayaan wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf mashruucan ayaxa oo muddo lix bilooda soconaya runtiina ay dowladda federaalka iyo dowladda puntland iska kaashanayaan mashruucaasi wuxuu ka fulayaa afar iyo toban degmo oo puntland ka tirsan wuxuu uu taargeedgaraynayaa ama caawinayaa ilaa lix iyo labaatan kun oo qoys oo ah dadka deegaanada ayuhu waxyeeleeyey gaar ahaan dadka beeraleyda ah iyo dhulka miyiga ah barnaamijkaasina wuu socdaa hadda wasiir mashruucan imise qaybood ayuu ka kooban yahay mashruucan laba qaybood buu ka kooban yahay qayb maxaatay uu ka kooban yahay oo ah ay fulinayso wasaaradda beeraha iyo deegaanka oo ah la dagaalanka ayaxa iyaga laftooda ay iska kaashanayaan wasaaradaha federaalka ee beeraha iyo wasaaradda maxaytahay puntland runtii wuxuu ku saabsan yahay la dagaalanka ayaxa waxaa qayb ka ah oo fulinaysa hay-adda faw qaybtan oo ah dadkii ayuxuu waxyeeleeyey oo dhaqaalahoodii uu baabiiyey deegaankii uu ka cunay xoolihii iyo dhaqaalihii iyo wixii o dhan ay hoos u dhaceen iyo beerihii waxay qayb ku saabsan in dadka dhaqaalahooda maxay tahay lasoo kabo wuxuuna ku saabsan yahay cash transfer ama in xoogaa lacaga dadka lagu caawiyo siay nolol maalmoodkoodii ugu kabaan ay ugu kabaan wixii ayuu waxyeeleeyey qoyskii dhaqaale dhan ilaa lixdan dollar bishii lix iyo labaatan kun oo qoys muddo lix bilooda arrintaa waxaa ka wada shaqaynaya hadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland oo kaashanaysa hay-adda w f p oo shaqadiina hadda way socotaa barnaamijkii wuu dhaqaaqay shaqaduna way bilaabantay insha alla waxaanu rajaynaynaa inuu wax weyn ka bedelo ama wax ka taro dadkii waay waxyeeleeyey noloshooda iyo dhaqaalahooda insha allah muxuu faa'iida uu yahay marka dadka uu ayaxa ugu saameeyey beerahoodana uu baabi'iyey faa'iido weyn buu leeyahay dadkan dhulkii daaqa xooluhu ay daaqayeen ayuu ayuu cunay oo waxyeeleeyey beerii buu ka cunay oo ka baabi'iyey dadkanuna waxay ku tiirsanaayeen xoolahan iyo beeraha haday xoolaha iyo beeraha ku tiirsanaayeen dhaqaalihii ay heli jireen kasoo geli jiray xoolaha iyo beeraha dhaawac weyn buu geystay ayuxu mashruucanna waxaa loogu talagalay dhaawacaas uu ayuxu geystay xagga dhaqaalaha inuu ka kabo dadka oo reerkii beer lahaa haddii beertii ay ayuxu ka cunay in laga caawiyo laba dhinac oo dhinacna ah dhinaca la dagaalanka ayaxa oo ayaxii lala dagaalamo si ayaxii loo yareeyo waxyeeladiisuna ay meesha uga baxdo dhinacna dhaqaalihii reerkaas ka lumay ee xagga beeraha bishii uga soo geyi jirtay ama bishii ay ka heli jireen in laga kabo waxoogaa dhaqaalayo lacaga la siiyo marka taasi waxay u suura gelaysaa in de reerka noloshiisii ay ay muddo socoto oo maaragtay ama ay soo kabanto waxaanu rajaynaynaa in intan oo keliya aanu barnaamij ku ekaan ee wakhtiyada soo socdana kanuu facekii koowaad noqdo muddo lix bilooda insha allahuna sanooyinka soo socda maadaama ayuxuna intaa uu soo badanayo runtii dhibaato weynna uu ku hayo dadka iyo deegaamada iyo beerahaba in aan u helno barnaamijyo kale iyo mashaariic kalena waanu rajaynayna insha allah marka aad iyo aad bu faa'iido ugu leeyahy intaad dadkan lacagta u qaybinayseen wasiir soo kama fiicnin in hay-adaha ku takhasusay ama ku shaqada leh beeraha inaad dadkan uga dhammaysaan sidii beera ay u beeran lahaayeen iyo weliba shaqooyinka beeraha si dadkan beerahooda dib loo soo kabo wallahi way fiican tahay taasi laakiin taasi waxaan u malaynayaa waa long term waa arrin emergency ah oo waxyaalaha hadda taagan iyo beerihi wax la yeelay u baahan in dadka laga kabo oo dhaqaalihii laga caawiyo waayo dadka beeralaydii marka horeba dhaqaalahooda runtii maanay fiicnayn qalabka isticmaalayaan technolojiyada isticmaalayaan dhinaca beeraha waxaa laga yaabaa inay aad iyo aad u liidatay oo marka horeba ay hooseysay taas oo ay ugu sii darsantay in ayuxuna waxyeeleeyo waad garan kartaa qoyskaas ama maxay tay dadkii beeraha ku tiirsanaa sida uu dhaqaalahoodu noqon karayo tani marka waxay ka caawinaysaa dadka in baahida deg dega hadda taagan ee xagga dhaqaalaha in ay ka kabto beeraleyda waxaa ka faa'iidaysanaya baa layidhi in ku dhow lix iyo labaatan kun oo qoys marka sidee loo soo kala xulay dadkaas meelaha magaalooyinka waaweyn ee dhulka arbanka ah ganacsiga iyo xoogaa nolosha ay ka jirto mashruucani inta badan ma taarget garaynayo taarget garaynaya dhulka ruuralka ama dhulka inta badan baadiyaha iyo beeraha marka si exactly dadkii saxda ahaa ee dhibaatadu ay gaadhay loo xulo wasaaraddu waxay arrintaa kala shaqaysay kala shaqeeyey wasaaradda beeraha runtii waxaan kaloo la tashanay deegaanada laga fulinayo ee mashruuca gaar ahaan guddoomiyaasha degmooyinka iyo maayarada dhulka uu khuseeyo guddiyada deegaanka odayaasha iyo bulshada deegaanka joogta ayaga ayaa markaa iska soo dhexulayey maxay tahay ciidda maxay tahay waxyaalada ayuxa ay gaadhay iyagana xoogaal u ahaa liiska ayagu noo soo gudbiyaan ay u soo gudbiyaan wasaaradda ayuun baan anagu qaadanaynay saas baan anagu ku abruufgaraynaynay marka sidaas baanu ku xulaynay insha allah kaasi waxa uu ahaa wasiirka shaqada shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo ciyaaraha ee puntland jaamac faarax muuse oo u warramayay wariyaha v o eedah ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf